barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegeystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacaddeenna duhurnimo oo idinka imaanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrband iyo efemada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa jimco bisha maarsan waa afar iyo labaatan sanadka labada kun toddoba iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya ibraahim xasan daandurey iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aan dhegaystayaal idiin haynana waxaa ka mid ah dhallinyaro ka hadlaysa saamaynta abaaruhu ay ku yeesheen dhallinyarada iyo sida wax looga qaban karo waxaan arkayaa in dadka dhalinyarta soogada soo gala horta noqon maayaan laakiin intay ku hadhay in dib loo xooleeyo oo intaas marka waxaan xoolihii dib usoo dhisataa waa waajibayna wada saaran sababtaa waxa weeyaan xoolihii maanta dhammaaday haddii la waayo cid soo kabta halkaas horta xoola'aanta ay ka bilaabmaysaa waana saamaynta ay yeelato abaarto inta dhimatay waxa ka daran inta baadiya ka qaxaysa markaa baadiya soo faaruqinaysa
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ka hadli doonta dhallinyarada iyo kalluumaysiga toban bil adoo maqan shan iyo toban bil adoo maqan baa marka waxaad keenaysaa boqol boqol bil oo kale horto Al- awalna berigii horto waxaa la keeni jiray maanta waa shan boqol la keeni jiray beri taariikhii hore horto oo weliba shabaag yar la dhigo oo la kulu kala dhaqaaninaya waxaa la keeni jiray shan boqol oo oo xabo iyo shaqa- eh, boonta iyo la keeni sana jiray.
waan idiin haynaa
heestaasi waxa ay qayb ka tahay heesaha aan barnaamijka idinkugu hayno waxaa kaloo dhegaystayaal aad maqli doontaan xubinta ciyaaraha marka horese kusoo dhowaada warkii dunida madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa xubnaha xisbiga jamhuuriga ugu hanjabay inuu barnaamijka daryeelka caafimaadka ee obama care c d c ku dayn doono oo uu arrimo kale diiradda saari doono haddii aysan maanta u codayn barnaamijkaasi beddel u noqon doona ilaa iyo maanta ma cadda kadib maalin wadaxaajoodyo ahaa haddii sharci dejiyayaasha jamhuuriga ay haystaan taageero ku filan si ay u ansixiyaan sharciga cusub ee daryeelka caafimaadka oo muddo ay ballan qaadayeen trump ayaa wadahadal la galay sharci dejiyayaasha hase yeeshee ku guuldaraystay inuu taageero ka helo xubnaha kooxda muxaafidiinta ee house freedom cous islamarkaana sii fogeeyey xubnaha qunyar socodka jamhuuriga guuldarada isaga iyo afhayeenka aqalka wakiilada bool rayan ee ah in ay cod ku filan oo taageero ay u helaan sharcigan ayaa sii kala qaybiyey xubnaha jamhuuriga ee mar u midaysnaa in ay bedelaan sharciga obama care booliiska magaalada london ayaa maanta sheegay in laba qof oo kaleeto ay u xireen weerarkii ka dhacay meel ku dhow xarunta baarlamaanka ee britain madaxa koorto gaargixisada ee booliiska ee london mike roley ayaa xarigani waxa uu ku tilmaamay mid muhiim ah inkastoo uusan faahfaahin intaasi dheer bixin wuxuu sheegay in guud ahaan sagaal qof iminka ay xabsiga ku jiraan iyadoo hal qofna la sii daayey saraakiisha booliiska ayaa qofkii weerarka geystay ee afarta qof ku dilay bannaanka xarunta baarlamaanka ku sheegay magaciisa khaalid mascuud oo ah nin british oo diinta islaamka qaatay kaasi oo diiwaanka ay ugu jireen eedeymo badan oo la xiriiray hubhaysasho iyo dembiye kale role ayaa sheegay in khaalid masuud la dhihi jiray adrian russell aja ka hor inta uusan diinta islaamka qaadan waxaana dadweynaha uu ka codsaday inay usoo gudbiyaan wixii akhbaar ah oo ay hayaan kooxda daacish ayaa sheegatay in masuud uu ahaa askari ka tirsan kooxdaasi argixisada ah
shaqooyinka ugu badan ee dhallinyaradu ay qabato magaalada boosaaso waxaa ka mid ah kalluumaysiga hase ahaatee qaar badan ayaa ka cabanaya in isbeddel weyn uu ku yimid heerka kalluunka ay badda ka heli jireen oo yaraaday haddaba wariyaheenna magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan ku eegaya xeebta magaalada boosaaso waxaa ka shaqaysta dhallinyaro aad u fara badan kuwaasoo nolol maalmeedkooda ka raadsada xeebta waxayna ku qaadataa muddo yar inay badda saarnaadaan si ay u soo helaan kaluun kadibna looga iibsado cabdiqaadir cismaan iyo saaxiibkii siciid cali oo aan kula kulmay xeebta boosaaso ayaan kala sheekaystay arrimaha badda iyo weliba kalluunka waxaa siyaab badan baa lo- loo kalluumaya Een, waxaan soo shaqo galnaa adugu galab badan aan ka shaqa tagnaa habeenkiyaas adugu xilliga su- aa subaxdii aan arko aan kulug keenaa dibna anoo afar habeen maqnaano mar shan aan maqno mar aan lix maqnaano laakiinse dee wi- wixii ku xidhan tahay hadba si wa tacab loo helo marka alaaba saan u badan hayso waxyihiin waan nimaadnaa halkan aan marsada boos nimaadnaa bal shaqada badda ka war wallahi niyo shaqada badda awal dee waa iska fiicneedo reerka ninka dheerleefkiisa reerkiisa iyo dee danahiisa awal iskaga fileeday laakiin baryahan dameeto oo badda lasoo galgalay dee wixii kalluunkii u yaraaday waa lala badda waa laga- waa lagala baxay waa sida xoolahoo kaleeto oo dee markaa xoolaha ay abaartu ay ku dhacdo ama ay markaa dee waa uu u nabaad guuraya waa yaraanaya sida xal- xooluhu abaartu ay u yarayso oo kaleeto waa wixii waa laleynaya dee wixii leyn baa ku socota qalab aan qalabka soomaalidu isticmaasho alaaba qalabka casirsan baa la isticmaalaa oo kaleeto jiriif baa la isticmaalaa oo kaleeto korontaa la isticmaalaa oo kaleeto marna kalluunkaasaan doonaa marna waxaa waaye baddaasaan ka shaqaysaa markan oo baddiiba hadda sidii hore ma ahe waa isbedel weyn baan oo baddi ku dhaco mana kalluun lagama helo xeebtaasaan ka qaraabta xeebtaasaan ka shaqaystaa marka saas artayda bal waxaad iga warataa ee kalluunka markaad doonaysaan oo kale qaab nooceeya u doontaan qaab see ah baad usoo jallaabtaan kalluunka kalluunku waxaa loo jallaabaa waa- waa dhowr nooc oo mid waa handhabuur baa la yidhaahdaa waa isagana waa shaqa goone waa nooc kale oo mar dhow sanadkan la bilowday midna waa kalluun baa kalluun qareed waa iyo kalluun eh, kalluun madow baa la yidhaahdaa shurwa iyo tabiliin iyo taraaqad iyo adi faris iyo ah, li- libaax iyo isku dhex jiro waay jeerjeer iyo marka adi subixii baa baraf la qaataa wal baraf lama qaadan jirin kalluunkii baa yaraaday baraf baa la qaataa ilaa iyo saddex beri afar beri baa badda lagu maqnaadaa hadba dadkii waxa la wax shabaanka badda la dhigi waaye ninba hadba manaa oo sidii wax usoo helo ba haddana subaxii lala imaadaa ilaa shan maalmood baa la maqnaadaa marka bis haddina haddina hal maalin markaa joogto haddina maalinkaa haddina barafkaada dhowr iyo toban taam oo istaamba saaranaysa haddina baddii baa aadaysa waa dadkii dhan waa waa saas weye waa galab baa la baxi jiray isla habeenkii subaxii waa la imaan jiray kalluun baa lala imaan jiray marka dhibaatadaasaa jirtaa horta xagga baddana waa isbedel weyn baa ku dhaco baddi dee wax meeshii wax yaalla ma laho waa- waa laga kala kacay oo qalab asli baa soo gala oo ah, meesha shay iyo belebaa baddi xalabsinaysaa maxaa maraafiki sharadiro nooc kasta oo nin walba oo iska soo galay magaalada qaabka shabaagta loo dhigo bal inoo faahfaahi markaad hal kaga baxdaan oo kale badda aadaan saxiimadii waa istaajisaan shabaag baa dhigtaan kalluunka noocyadiisa ee gala ee sida uu galo iga waran dee kalluunkan iyo wax soconayo oo sida waa sidaa s- waa s- saad soo ilaha ilay leedahay dee beerka ilahaas dee waa wax soconaya dee soo soconaya kusoo beegmaya marka saa saas u galaa shabaagaha idinku see ku garataan marka inuu shabaagta galay wuu la arooraa shabaga marka alaaba shabaga arooris buu keenaya ama wuxuu- caanaad buu keenaya shabaagta dusha kiraab baa kaga xiran marka kiraabtaas aa yar yar ba- yar badda gelaysa marka shabaga kiraabta aragti badda gashay baa aad- aad fahmaysa in wax ku shiraa kolba maalintii intee baad kalluun keentaan xeebta boosaaso Dee mararka ay ka- marka haddeer waqtigan haddeer kalluunku wuu yar yahay oo mar- mar bal aad- toban beri adoo maqan shan iyo toban beri adoo maqan baa marka waxaa keenaysaa boqol boqol beri oo kaleeto Al- awalna berigii horeto waxaa la keeni jiray maanta shan boqol la keeni jiray beri sta- taariikhii horeto oo weliba shabaag yar la dhigo oo la- kalluunka la dhaqaaninaya waxaa la keeni jiray shan boqol oo xabo iyo doonta yar ay keeni jirtay marka hadda wix- wixii waa isbedeleen oo kalluunkii waa yaraaday marka waa tobanka beri ama shan iyo tobanka beri baa boqol xabo la keenaya
marka yaa idinka iibsada dadka muwaadiniin oo reer Puntland- reer puntland unbaa qa- kalluun qaata wadanka gobolada loo kala qaataa waxaana magaalada isticmaasha waxaana gobolada loo kala qaataa marka waska usugu iska baxaa oo waa iska fiican yahay si- si- si- si- ma yaraanta mooye dee sidii kale waa iska fiican yahay maxaa kugu yaabadnaa intaa badda ka shaqaynaysa wallaahi niyahow wax aan aan la yaabo badda waa ku lumay anugu ah oo dhowr beri oo ku maqnaa walow kaana xeebta xeebaha puntland xeeb ka mid ah oo haddeer aan boosasaa uga fogeyn waxaa iga helay nin- nin aan reer puntland ahayn uu gaadid wuxuu wataa dhow- markab weyn
warbixintaasina waxaa boosaaso ka soo diray wariyaheenna yuusuf maxamuud yuusuf
deegaanada soomaalida waxaa ka jira abaaro ba-an oo galaaftay dad iyo dunyaba hase ahaatee meelaha qaarkooda waxaa haatan ka curtay roobkii guga abaarahan ayaa waxay sababeen in dhallinyaro badan oo ku noolaa miyiga inay soo garaan magaalooyinka axmed cabdi ismaaciil oo ka tirsan ururka samafalka borama ee sida gaarka isha ugu haya arrimaha abaaraha ayaa waxa uu ka hadlayaa saameynta abaaruhu ay ku yeeshaan dhallinyarada iyo sida wax looga qaban karo mustaqbalka xaashim sheekh cumar good ayuuna u waramay
een roobab kuway noo da-an mar walba sanadka hore waxbaa daay kii kale ka horey waxbaa daay laakiin intii la doonayay waa ka yaraayeen siday sheegayeen markaa waxa weeyaan daraasaadkii la sameeyey marka haddii la idhahdo hadda roobka waa ka bilaabmay maxaynu yeelaynaa een aniga waxaa iila muuqataa laba arrimood mid waxa weeye een roobku dee wuu noo da-aa dabeetana biyahaasi wayna dhaafaan biyaha qabashadooda iyo kaydintooda taas waa mid midda labaadna waxa weeye xilliyadii soomaalidu wax beeran jirtay waxaad moodaa saameyn kale ayaa maanta timiday oo ah waxa weeye cimriga dunyadu markaa isbedeshay roobkii karanta ee faraha badnaan jiray ee habeenkii dihi jiray dee sanadii u dambeeyey way yaraayeen imika oo xilligii daraacda dhasho iyo daraacdii hore labadaba roob badan baa da-ayo biyo badan oo weliba habeenkii da-ayo aad moodo markaa karan marka waxa weeye dadkii een, dee inay isbedelaan oo habkan cusub ee ilahi subxaana watacaala maanta uu een, een, magaranaysaye ka dhigay in dadkii ay een, een, magaranaysaye een, ay saameyn ku yeelato cimiladu dee waa in lala qabatimo saa darteed waxa weye labadaas aan kala qaadana aan idhahno markaa ta hore biyaha een biyaha way naqanaa waxa weeyaan deegaanka soomaalidu waa deegaan had iyo goor hore dhinaca badda xiga buuraleya janjeera biyihii markaa way soconayaan oo dee baddii bay gelayaan in horta biyaha la joojiyo oo sidai awal baa samayn jiray dhaamamka yarayaraa iyo ballayadii iyo dixii loo joojin jiray taasi waa muhiima dadku iyagoo markaa deegaan ahaan iyo dowlad ahaan labadaba waa wax la samayn karo karaankooda markaa waa la samayn karaa talabaad waxa weeyaan shirkadaha iyo cidda maamusha biyaha een matalan magaalooyinka waaweyn hargeysa iyo buurama kale iyo burco kale dooxyada laga soo qaaday in dooxyadaasi la joojiyo oo biyihii loo joojiyo oo magaranaysaay ay biyihii markaa gunta dhulka ay galaan oo ay sameeyaan infiltration dhaadhac ay sameeyaan muhiim weeye
dhallinyarada kuwa ku nool magaalada boorama waxay baraha bulshada soo dhigayeen ilaa xalay markuu roobku da-ayey een, roobkii gugaa curtay raxmadii ilaahay baa timid abaartii ilaahay wuu inaga soo jebinayaa maxaa inoo qorshaysan een, roobkaa gugaya daayey marka maxaa lasoo odhan lahay dhallinyartu ha qabsato oo ha ka faa'iidaysato gugaasi bilaabmay Ee, sida heeshu kuu muuqata waa runoo facebookyo waxay noqdeen dee meel damaashaadka lasoo dhigo alxamdulilah dee ilaahay roobka waa noo lisaya darro badan bay soo sawirayeen laakiin wax intaa daba socda oo damaashaadka si kii guurka oo kale ah iyo roob baa noo day maanta isku macnuum bay noqotay facebook iyo gudihiisii laakiin sidaa tibaaxayso ayaa mudnayd oo ahayd in dadkan aqoonta weliba ule iyo dhallinyarta iyo dadkan ay soo dhigaan war biyihii ilaahay waa kuwa ina soo gaadhay si aynu uga faa'iidaysanaa dad markaa dee aqoon u leh naga caqli badan karti iyo ilaa wuxuu dhaliyay baa markaa talooyin keeni lahaa dabeetana dee dadkana inana tale keentaa ina taladaas ay raacdaan in badan marka talada way raaci lahayd marka dhalinyarta horta waxaan kula talin lahaa damaashaadka waxay naga daayo alxamdulilah baa ka haboone horta alxamdulilah horta ha la idhahdo qalbiga ha laga xamdiyo si ilahay markaa inoogu biiriyo talabaadna inta aqoonta ule biyaha iyo sida looga faa'iidaysto iyo beeraha qaabka looga faa'iidayo sida xoolaha loogu dhaqayo war war ha soo dhigaan meesha warkan ka wacan roob baa da-aya war ka wanaagsan horta ha soo dhigaan taas marka waxay keeni doontaa in dadkeenan caamada ahee boqolkiiba sagaashanka ahee deegaamada ku nool war maanta facebook la soo dhigay haddaan arki lahaa waxa laga yaabaa odayga adeerkaya ama magaranaysaayay ii dhowe beerta leh waanu sheegi lahaayoo saasaa la yidhi saa yeelo waan ku odhan lahaa laakiin dee facebook baa lasoo dhigay ama baryahay kala lasoo dhigay roob baa daayay dee wakaasi waa arkaya macnana samayn mayso waxbadaasaan ku talin lahaa marka waxaa jira een, dhallinyaro reer miyiga waqtigan abaaraha soo galay magaalada dhallinyartaasoo abaaraha darteed u soo galay magaalada inay ka xoogsadaan kana shaqaystaan xilligan uu bilaabmay waqti roobaadku iyaga laftooda soo in lagu wacyigeliyey maaha inay beerihii qotaan way tahay haashimowo horta dhalinyar fara badan oo rag iyo gabdhaba leh way soo galeen magaalada noqonna maayaan sida cad qofka hadduu magaalo barto ma noqdo waa shilimaad ayuu heli doonaa reer ula dego ayuu heli doonaa soomaalidu inta badan waxa weeyaan dhinacyada doonaysa inay wax isku qabato haddana anshaxa way iska xumaysaayo qofkii kafaala hadduu helayo uu guri cuntada ka cuno suuqana gelayo horta noqon maayaan qoladan laakiin intii harsanayd ee waxoogaa xoola ku hadhay ayaa ahayd waxa weyn in la- inaan la farsameeyo tusaalahaan qolyahan maanta ururiya een, een, abaaraha waxu ururiya oo kuwii hore waagii sanadkii hore gobolkan wada wax badan u ururiyey iyo kuwa maanta gobollada bariga urinayaba dee lacago badan baa usoo haray siday iyagu sheegeen waxay qorsheen waagii hore in dadkaasi la xooleeyo xoolo ay ka- ay ka dhinteen matalan qofkii boqol neef dee lahaa dee wixii loo korayo haddii maanta labaatan neef dee looga bilaabo wuu yaqaana si loo koriyo oo dee sanadka dambeba afartan neef kiyoo leh guga dambe insha allahu tacaala wuu usoo geli doonaa laakiinse waxa weeyaan waxaan arkayaa in dadkaa dhalinyarta suuqyada soo gala horta noqon maaya laakiin intii ku hadhay in dib loo xooleeyo oo intaas markaa waxayn xoolihii dib usoo dhisataa waa waajib inay wada saaran sababtaa waxa weeyaan xoolihii maanta dhammaaday haddii la waayo cid soo kabta halkaas horta xool la-aanta ay ka- ay ka bilaabmaysaa waana saamaynta ay yeelato abaarto inta dhimatay waxa ka daran inta baadiyi ka qaxaysa markaa baadiyi soo faaruqinaysa taariikhda daanaa haddaad ku noqoto waxa weeyaan intii abaara soomaalida soo martay waxa weeyaan dadka ka qaxay deegaanada abuuran oo dhan waa la yaqaanaa waxaa la odhan abaarta hiblaayo deegaanka hiblaayo ayaa markaa ka abuuray markaa markaa magaalo ahayd maanta markaa magaalada aad baa camirmeen iima muuqato markaa inay dad maanta noqon doonaan laakiin inta joogta in la xooleeyo ay xoolihii markaa dib inoogu soo baxaan ayaana si sida maraa taasaa wacan marka waxay noqonaysaa in dadkii waxa weeyaan wacyigelin xoog la sameeyo baadiyaha lagu tago qorshihii lagu hayn lahaa inay baadiyaha joogaan lagu talagalo haddii kale iyadoo aynu roob helnay iyaan xoolana aanay deegaankii iyo baadiyihii ku dhaqmin dhaqan maayeen waayo dadkii qarafada inay barteen intanay sugayaan caqli kalena looma keenin dee intii wax baratay iyo inta wax haysataa marka in isku tagaan dadka baadiyaha ku hayaan baa mudan oo halkaa lagu xajiyo kaasina waxa uu ahaa axmed cabdi ismaaciil oo ka tirsan ururada samafalka ee boorama oo ka hadlayay saameynta abaaruhu ay ku yeesheen dhallinyarada iyo sida wax looga qaban karo mustaqbalka haatana aan dhinacii heesaha ku nasanno
Thank you.
daawo kaama doonee duurka aad ugu daysay dugaagaan la darisahay ereyadaas waxay ka mid ahayeen heestii dood kulamo wadi karo oo ay ku luqeynaysay fanaada khatra cumar dhuule haatana waa ciyaarihii iyo nuur xasan nuur
haddii aan ku horreyno xalay waxaa dhacay ciyaaro ka tirsan israabreebka koobka adduunka haddii dhinaca latin america aan fiirino colombiya waxa ay hal gool iyo eber uga badisay xulka bolivia brazilna waxay afar gool iyo gool ku dharbaaxday xulka qaranka uruguay saddex ka mid ah goolasha waxaa dhaliyay ciyaaryahan bolino goolka afraadna waxaa keenay neymar goolka keliya ee uruguay waxaa u saxiixay ciyaaryahan cavani baragwayna waxay laba gool iyo gool ku dhifatay ecuador chile waxaa ka bidisay argentina oo dirtay hal gool iyo eber waxaana argentin goolkaasi rigooro ugu dhaliyey xidigooda messi venezuela iyo peru waxa ay ku kala baxeen barbardhac laba gool iyo laba gool ah dhinaca kala horreynta brazil ayaa soddon dhibcood ka horkacaysa uruguay ayaa ku xigta oo leh saddex iyo labaatan dhibcood waxaa ku xigta argentina oo leh laba iyo labaatan dhibcood colombiya koob iyo labaatan dhibcood ecuador iyo chilena waxay isla leeyihiin min labaatan dhibcood dhinaca aasiya waxaa la ciyaaray kulamo xiise leh china waxay hal gool iyo eber ku dharbaaxday south korea usbekistan waxaa ka bedisay suuriya oo dirtay hal gool iyo eber qatarna waxaa gurigeeda ku garaacday iiraan oo kaga roon awood roonaatay hal gool iyo eber hulkan e waxaa horkacaysa iiraan oo leh afar iyo toban dhibcood south korea ayaa ku xigta oo leh toban dhibcood usbekistan sagaal dhibcood ayay leedahay waxaana ay ku jirtaa kaalinta saddexaad waxa ay hal dhibic ka sarraysaa xulka suuriya oo ku jira booska afraad shiinaha waxa ay ku jiraan booska shanaad waxaana ay leeyihiin shan dhibcood qatar ayaa ugu hooseysa gruubka e oo leh afar dhibcood gruubka bina kulamo ayaa dhacay ciraaq iyo austraaliya waxa ay isku mari waayeen barbaro gool iyo gool ah tailan waxaa saddex gool iyo eber ku garaacday sacuudi arabiya jabaanna waxay laba gool iyo eber kaga badisay xulka isutagga imaaraadka carabta gruubkan b waxaa saddex iyo toban dhibcood ka horkacaysa sacuudi arabiya jabaan ayaa ku xigta oo leh saddex iyo toban dhibcood austraaliya kaalinta saddexaad ayay ku jirtaa waxaana ay leedahay toban dhibcood imaaraadka carabta sagaal dhibcood ayay leedahay ciraaq ayaa booska shanaad degan oo leh afar dhibcood caawana dhinaca yurub isreebreebka koobka adduunka lagu soo baxay ayaa dhici doonaa xulka wales iyo waqooyiga ireland ayaa ballansan talyaaniga waxa uu la ciyaari doonaa albania georgia iyo serbiya ayaa fowda isdiri doona finland waxay marti u noqon doontaa turkiga australia iyo moldova ayaa is arki doona lectensteinna waxa ay gurigeeda ku martigeli doontaa macedonia spain waxay la ciyaari doontaa israa'iil ukrainena waxa ay marti u noqon doontaa croatia halka kosovo ay martigelin doonto xulka iceland xubintii ciyaarahana dhegaystayaal waa naga intaa markaana dhegaystayaal aan ka codsada ibraahim xasan daanduray inuu inoo dulmaro qodobka ugu doorkaroon wararka duhurnimadan aan idiin hayna mahadsanid nuur booliiska magaalada london ayaa maanta sheegay in laba qof oo kaleeto ay u xireen weerarkii ka dhacay meel ku dhow xarunta baarlamaanka ee dalkaasi britain madaxa kahortagga argixisada booliiska london mark rolley ayaa xarigana cusub waxa uu ku tilmaamay mid muhiima inkastoo uusan bixinin faahfaah intaasi dheer wuxuu sheegay in guud ahaan sagaal qof iminka ay xabsiga ku jiraan iyada oo hal qofna la sii daayey saraakiisha booliiska ayaa qofkii weerarka geystay ee afarta qof ku dilay bannaanka xarunta baarlamanka ku sheegay magaciisa khaalid masuud oo ahaa nin british oo diinta islaamka qaatay kaasi oo diiwaanka ay ugu jireen eedeymo badan oo la xiriiray hub haysasho iyo dembiyo kale aad ayuu u mahadsan yahay daandurey oo inala socodsiinaya qodobkii ugu door karoonaa wararka v o e da ee duhurnimadan markaana dhinaca heesaha aan dib ugu laabanno waxaan idiin soo qabanna heesta melileco iyo fanaaniinta ikraan caraale iyo cabdifataax yare
Hola, hey. bulshada dareenkii caashaqo mutaysta muuqashada dareenkii caashaqo mutaysta muujadi kalgacalkana
heestaasi ayaan ku soo gebagabaynaynaa idaacaddeenii duhurnimo waxaa wadil idinkugu soo jeedinayay nuur xasan nuur iyo anigoo ah ibraahim xasan daandure intaan mar kale hawada ku kulmi doono galabta waxaan kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo